adiga miyirkaygii la maankiyo adiga miyirkaygii
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana wanaagsan dadkana dhegaysanayo meel kasta aad joogtaan waa jimce ay dadku howlihii toddobaadka ay ka nasanayaan birina ay sabtii soo gelayso waana maalintii labaatanaad ee bisha imkani ku jirno ee juulaay qarniga koob iyo labaatanaad sannadkiisa siddeed iyo tobnaad ku soo dhowaada barnaamijka xiise ee kalgacalka lahaa ee imaqashi imadadaari
waa maxay mar hoy hoy hoy waa maxay mar hoy hoy hoy maxaa ku daaray
furitaanka barnaamijka waxaan jeclaa inaan ku xasuusiyo amaan aan xusuus uga dhigo maskaxdii curisay ee iska lahayd naxariistiina allah ka waraabiye abwaankii weynaa cali sugule cigaal dun arbeed oo heeskan sidaad maqlaysaanba maxamed axmed iyo xali maqlif ay qaadayaan isagu curiyey fays cali shire ayaan jeclaa shinaan mahad celiyo farsamada stuudiyaha sideedaad ee barnaamijka transmishinka ii jooga anigoo cabdisalaan cali mataana ayaa idinla socodsiinaya alla maxaan galabtada waxdeen haya waayahay dhegaystayaasha sida tooska barnaamijka uga qaybgalaya ee dunaya heladooda ee asxaabtooda inay ka salaamaan telefoonada naga soo wici karaan waa siddeetan iyo lix toban toban iyo kow ilaa iyo toban toban iyo lix mar kale galab iyo wanaagsan ayaan idin leeyahay hase yeeshee suuraan axmed faarax waxaan jeclaa inaan ku daafuro iyo heeskii babad baan galaa suraal axmed faarax iyo heeskii mabad maqal inta aynu ka gudubno raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaydun nagala socotaan kheyrtan dhegaysanaysay waayahay waxaan jeclaynaa salaan kal iyo laba hambaliyo aanu diro walaashay najmo cabdiraxmaan shire iyo zeygeeda oo dhowaan ku aqalgalay magaalada tan muqdisho ilmocalimataan maalin ayaa diraya dhammaantaan iyadaasi iyo ilmo cali xuseen cilmi ilmo cali baafo iyo ilmo xiraan mataan iyo dhol maxamed xirsi iyo caruurteeda oo gudaha dalka iyo dibadda ku kala baasan waxaan leeyahay najmadi adigu adiga iyo seygaagaba hambal iyo hambal iyo hambalyo ayaan leeyahay waxaana ciyaarayaa mid ka mid ah heesaha galabta aan u hayno ama aan dhegeystayaashaan u hayno ku talagalnay waxaana jeclahay inaan usoo qabto heeska halku dhegeysta yahay isha sacabka mari oo qatar daaric igaga qaado hase yeeshee cabdulqaadir xasan siyaad yamyam oo miraha iskala yahay ama mid ka mid heesaha galabta ayaan usoo qabanayaa oo aan jeclahay farsamo yaqaanka inaan idhaaho balqayso mid usoo qabo
مكرين عليني إذا عنب كبيرة مكرين عليني والعذار تسيم علي عديو قرلوب kuyaalo awkubaardiiso cawo xaale amaciil bixilaha alafnimu ku siiyo iska kula wadaago yarawaysaa mariyo laafiya gudaha siyaalay cabadhiyo laafiya cadilkii kuma ilaa doonaba ilan yahatin iyo edhebe cadka ku dhameeyo edabka ilaasheeyo cawohaale amaciin bixilaha calaqnimo ku siiyo isa kula wadaago haweysa
allah wadajiriga waraabiyo xalima qali xumar magool iyo maxamed axmed kulo oo daranduriya heeskii taariikhda galay ee caanka ahaa ee sidii anabka beero kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii loo qabtay qolka kaydka hadalka ee raadiyo muqdisho oo malaayeen ajiradood oo dhaxal ummadda soomaaliya leedahay ay yaalaan waxaase heeskaasi uu ku jiray riwaayad caanbaxdo la odhan jiray talo iyo tallaabo uu sameeyey sugayaanka weyne soomaaliyada caanka ah maxamed maxamuud yaasiin dheg oo iminkaba nool waxaan leeyahay dhego walaha ku daayo abwaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayadun weli nagala socotaan khayrtan dhegeysanaysa wejiga hore barnaamijka maqashiin meedal ayaan ku dijirnaa waxaanad leenahay mar kale galab wanaagsan iyo ciid wanaagsan maxamuud cabdinuur oo seedigay ah iyo howlgalgalka walaasheena jimaac cabdiraxmaan shire ayaan hambaliyo bogaadno darayaan aniga ah iyo saaxaabadeyda warfaafinto qays cali shire iyo maxamed cabdixakiin bunka iyo cabdilqaadir muxiyudiin khaliif iyo faysal muuse maxamed iyo maxamed muuse maxamed iyo cabdiqadir cabdullahi ikraan catoshe leylada cusmaan iyo weliba asxaabteyda kale ee xagga deegaanka faadimo cali shire dhubbado iyo aadan cabdisaad aadangeni iyo staar cali gurxan iyo odaygeeda xadiid sheekh yuusuf iyo qadre maxamed cigaal kabari caruurteeda iyo rado cabdixabad iyo odaygeeda iyo caruurteeda oo dhan iyo xaaji faadimo faarax dheere iyo faadimo axmed jaamac kaatun iyo carruurteeda fahad daar axmed iyo marwadiisa ladan cabdi xuseen iyo carruurtooda iyo saamiye cabdikulmiye iyo odaygeeda saaxiibka xasan dheere iyo dhammaan xaaji xaawo xaaji nuur iyo jaamac cilmi yuusuf iyo dhammaan carruurtiisa iyo faysal jaamac cilmi iyo marwadiisa fahan maxamed sheekh iyo maxamed maxamed guuleed saaxiibkay allah xafid ayaan leeyahay iyo marwadiisa shamsuun maxamed sheekh iyo dhammaan carruurteeda oo nimco iyo xamdi iyo sakariye iyo farxaan iyo xafsa aan ka soo qaadan karo iyo ikhra waxaanu habaliyo bogadan u dirayna maxamuud cabdinuur iyo najmuud cabdiraxmaan shire walaashayna ugu yar aqalgalkooda magaalada muqdisho ilahay waxaan ka baryaa inuu ka dhigo ilaahay arooskii lagu nagaado oo awlaad waalidiintood bari oo ah wanaagsan oo dad iyo dadka manfaca ay eebe oo siiyo waa yahay shimbir ma iqtidaadin baan dhuganaynaaye aramidu ayaan soo qaabanayaahoo sameeyey allahu naxariistay cabdulqaadir xirsiye siyaad yom yom kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo tobankankii bay soo xarootaa si yeeshee waxaa darandorriyi doonaa khatar daahir cige iyo maxamed sulayman tuma allahu naxariistay boqorkii codka dhegaystayaal hilmaan hadalka kuma jiro wakhtar daarciga mahadsanaaadu waa xali maqlif cumar mogol naxariisjin allah ka waraabiye iyo tubic iyo heeska aramida waa heeskan waanu soo maqaadi doonaayo warqad imika tagistimaasiya igu soo gaartay oo taaniyad dhalasho ah ayaa waxa ay lagu yidhi bahda raadiyo muqdisho ay maqashay madal ayaan horta marka wareysa salaamin xanalka taaniyad dhalasho ka diraya baa layidhi hooyo carfoon muumin cabdi iyo hooyo ambiye muuday nuur iyo dhammaan ilmo qalif xuseen cali iyo dhammaan reer cabdiraxmaan maxamed xirsi boode iyo cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekaye waa wariyaasha raadiyo muqdisho s n t v buu ka mid yahay musax xuseen cabdulla isna wariyaasha ka tirsan iyo ayaanle xasanka ayaanle xasan kaafi qoyste iyo dhammaan runtii asxaab fara badan oo halkan ku qoran ayaanle xasan kaafi qoyste dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay taniya dhalasho u dirayaan aaba mahad khaliif xuseen iyo hooyo caasho cabdiraxmaan maxamed oo gabar ugu dhalatay baa layidhi degmada wadajir taarikhdu markay ahayd toddoba iyo tobankii bishan julaay imkaanu ku jirno laba kun iyo siddeed iyo tobanka waa saddex isha kor dabcan waxaana loo bixiyey baa layidhi carfoon mahad khaliif xuseen ducaduna waxaa layidhi waa xaggiina hadde malahan iyo ducadiiba maalmahan jeebkayga kuma jirine cabdirasaaq laakiin waxaan leeyahay markab iyo laba diyaaradood ducaa baan u diraya waxaan leeyahay adeer abti allah kaa dhigo ina wanaagsan heeskii aramidu iyo magool iyo tubic
anfacadi ka go'aayo hambadoo habaabo waniga askoobe ayaa mahandaraada anfacadi ka go'aayo anfacadi ka go'aayo hambadoo habaabo waniga askoobe aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo annaan ku erte annaan annaan ku erte نصيبك وحباب لاي وحباب لاي ووضع أمارض بباتداتوكي أمضني نصيبك وحباب لاي وحباب لاي ووضع أمارض بباتداتوكي ಅರಾಮಿದು ಅರಾಮಿದು ಈ ಸೋರಿದನ್ ಮದಿಮನ್ ಆಗ್ತೈದು ಅರಾಮಿದು ಅರಾಮಿದು ಈ ಸೋರಿದನ್ ಮದಿಮನ್ ಆಗ್ತೈದು ಅನ್ನ ಕುವರ್ತೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕುವರ್ತೆ ಅರಾಮಿದು ಅರಾಮಿದು ಈ ಸೋರಿದನ್ ಮದಿಮನ್ ಅಗ್ತೈದು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೆ ಅರಾಮಿದು ಅರಾಮಿದು ಈ ಸೋರಿದನ್ ಮದಿಮನ್ ಅಗ್ತೈದು
yani maqlif marinta aynoo joogeen balid aad ba fara badan tahayo run ahaantii dad fara badan ba imka waraaqaha way iska soo dabadhacayaan dabcan laakiin waxa aan jecel lahay inaan ku hormaro haddii ilaahay xaggiisa laga helo asxaab fara badan oo iyaguna halkan dee waraaqa ka diray oo ay ka mid yihiin runtii waxaa hooyo carfoon muumin cabdi iyo hooyo ambiye muudey nuur iyo dhammaan ilmo qaliif xuseen cali iyo dhammaan reer cabdiraxmaan maxamed xirsi boode iyo cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekh iyo wariyaasha raadiyo muqdisho ka tirsan iyo musxaf xuseen cabdille wariyaashiisna ka tirsan ayaa yaale xasan kaafi qoyste iyo dhammaan dadkaasi oo kale jooga gudaha dalka iyo dibadda ayaa waxay leeyihiin hambalyo maad qaliif xuseen iyo hooyo caasho cabdiraxmaan maxamed oo gabadhi ku dhalatay degmada wadajiri taariikhdu markay ahayd bishan iminka maanta labaatanka toddoba iyo tobankeedii waxaana loo bixiyey carfoon mahad qaliif xuseen tan iyo taa lamida waxaa iyaguna diraya isla asxaabtaasi oo waxay leeyihiin hambalyo hambalyo hambalyo mahad qalif xuseen iyo hooyo casho cabdiraxmaan maxamed dhalashada inantooda yar ee toddobiyo tobanka bishan laba kun iyo sideed tobanka loo bixiyey carfoon mahad khaliif soo barbar baan leenahay ilmo cali mataan oo kala jooga gudaha dalka soomaaliya oo dhan oo ay hogaaminayso cidmo cali mataani iyo odaygeeda cabdinuur iyo ruqye cali mataani iyo cabdicasiis cali mataani iyo runtii waxaanu hambaliyo bogaadin u diraynaa iyo axmed oli cali mataani iyo marwadiisa gabadha noogu yar walaasheen najmo cabdiraxmaan shire iyo odaygeeda maxamed cabdinuur oo dhowaan ku aqalgalay magaalada tan muqdisho waxaanu leenaha ilaahay ha ka dhigo arooska alloo aayo ayaa la yahay barnaamijkii baanu waxaanu kusii dhownahay bartimihiisii bal markana heeska iminkaan idin ciyaarayo waxa uu yahay waxaan malanaya dadka waaweyn oo aniga iyo dad iga sarraysa marka oo dadka funka aadka ugu dhundalola markay heeskaasi maqlaan baa waxaa kusoo dhici doontaa siciid maxamed xarawow dabcan oo iska leh ereyada heeskaasi hase yeeshee oo dadka suwaydaarka ahay waa maryan marsol ciise bootan maryan deeqa iyo maxamed axmed gulu heeskuna waa ilmada
ololka iyo naartuba abalkaaga weyn waxaan ahay dantii arag shaqadiisa eegteen waxaan ahay dantii arag shaqadiisa eegteen ujeedadayda garaawo maynaga isku ayniya maynaga isku ayniya ujeedadayda garaawo maynaga isku ayniya maynaga isku ayniya adigoon ishiyo baalka idlaynin hadalka inan yahay aqoontaad maqashiisay oogtee inan yahay aqoontaad maqashiisay oogtee ujeedadayda garaawo maynaga isku ayniya maynaga isku ayniya ujeedadayda garaawo maynaga isku ayniya maynaga isku ayniya
adanku ade
నాదాయేబా ఇనని ఐచరాయే అహినాననే లయే హైగుల అగ్మేరినే ఇంతదే గడోదై మదేగన్ పోఖలే ఇంతదే గడోదై మదేగన్ పోఖలే ఉచ్చేదై కరావు మై నగైస్కు ఐడియా మై నగైస్కు ఐడియా ಉಚ್ಛೇದಗೈದ ಕರಾವು ಮೈನಗೈಸ್ಕೋ ಐನಿಯ ಮೈನಗೈಸ್ಕೋ ಐನಿಯ
المدح الله وقتها maxamed axmed allah naxariistay mari mursal ciise bootaan maryan deeqa ayaa si weydaasanayay iskaasi kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii ayay iskaasi loo qabto qolka kaydka waayahay canab mahad khaliif xuseen iyo cabdulqaadir mahad khaliif xuseen iyo abreer milyuun cumar iyo abreer deeqo maxamed iyo asxaab fara badan oo in halkan runtii ku xusan oo ay ka mid yihiin carfoon muumin cabdi iyo ambiye muudey nuur iyo dhammaan almaqlib xuseen cali iyo dhammaan reer cabdiraxmaan maxamed xirsi boode iyo cabdirasaaq sheekh ibrahim sheekeeye iyo musab xuseen cabdilo wariyaasha s n t v iyo raadi muqdisho ka tirsanaya ayaa la xasan kaafi qoyste ayaa hambaliyo bogaadeen waxay u ciyaarayaan mahad khaliif xuseen iyo hooyo caasho cabdiraxmaan maxamed oo gabadha ku dhalatay degmada wadajiir taariikhdu markay ahayd bishana markaanu ku jirnay maanta labaatanka toddoba iyo tobankeedii waa saddex cisho ka hore waxaana gabadhaasi dhasha dhalatay loo bixiyey carfoon mahad khaliif xuseen carfoon adeer allaha ka dhigo ina wanaagsan oo hooyadeeda mustaacid u ah ilaahayna ka cabsataa rasuulkiisa maxamedan adeecdaa ilahay waxaan ka baryaa dhalinta iminka soo baxay si ku wadhan doona in uu dalkan iyo dadkan ay noqdaan kuwii badbaadin lahaa waayahay raadiyo muqdisho iyadu nagala socotaan iyaan maxamuud cabdinuur iyo najimo cabdiraxmaan shire waa inanta nagu yarayd oo arooskooda uu ka dhacay ama qaybkooda uu ka dhacay magaalada tan muqdisho ayaa waxaa baliyo bogaadin oo ciyaarayaa asxaabta wasaaradda warfaafinta gaar ahaan raadiyo muqdisho s n t v cabdirasaaq maxamed faarax shiine iyo maxamed kaafi sheekh abukar iyo asmaan maxamed faarax caqeel iyo maxamed macali xasan weydka iyo cabdulqaadir yuusuf irshaad iyo qays cali shire iyo leylacdi cusmaan iyo faadimo faarax cali fanka iyo dirsiidow maxamed iyo mulki ibraahim maxamed iyo xirsi ibraahim maxamed iyo cabdiqadir cabdillahi ibraahim actoosh iyo yaxya cali faarax iyo maxamed abubakar maxamed macda iyo maxamed cabdillaahi sabaax iyo aweys cabdisalaan iyo abwaan cabdisalaan axmed gabeere iyo cusmaan maxamed dhiblaawe ama cusmaan aadan dhiblaawe aan idhaaho iyo ciise faarax iyo agaasima wakaalada soona cabdilaahi sheekh cabdiraxmaan heebi agaasima raadiyo muqdisho cabdiraxiin ciise cadow iyo agaasimaha maamulka iyo lacagta cabdinaasir iyo dhammaan warfidiyeenada iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo ayaan ka xuso ama yaanan ka tegin saxaabkay maxamed cabdicakiin shiicilme iyo cabdiqaadir muxidiin khaliif iyo faad muxidiin khaliif iyo muuse cabdi cali asxaabtaasi oo dhan najmo cabdiraxmaan shire iyo maxamuud cabdinuur qalgalkood ayay leeyihiin hambal iyo hambal iyo hambal markan waxaan idin hayaa ereyadii axmed salebaan bide heeska loo qabta kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii sida geed caleeno ubax guud ka qariyey ay diweynu laamo ay midiba geesteed hobaan iska dhiyo guntimidhaleelay
ay midiba geesteen hubaan iska dhiyo guntin midha halleelay sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyeen oy gooni lama ay midiba geeskeed hubaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday oo soo gandoodo galka faraqa soo daray oo soo gandoodo galka faraqa galgacalbaana buurtaan ku eegaba gabadhiyay galgacalbaana buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa waxse aanan garanay igunuday caashaqe halka aad gaarsi sidaa tahay gammaan faras sangagee si daaqsaday uu garduur miray sodon biliya gawdeen uu goobay farowgii sararta iyo gaadada sidaa tahay gammaan faras sangagee si daaqsaday oo garduur miray sodon biliya gawdeen u goobay farowgii sararta iyo gaadada oo galan galcoobo xuduudu gamuurmeen oo galan galcoobo xuduudu gamuurmeen oo galaba loo faro sidaa ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedaleen oo galaba loo faro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedaleen un gulf oolaadiyo weli socoto dheergeli un guluf oolaadayo weli socoto dheergeli gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa waxse aanan garanay ibunuday cashaqee halka aad gaadhsiin
maxamed axmed bal intaa haynu joogo axmed salimaan midaaya kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo toddobaatankii heeskaasi sameeyey maanta gacanisi ayaan idin soo qabtay cumar duule cali naxariistiina allaha ka waraabayo midhaha iyo miyeysiga dhammaan isaga ayaa sameeyey lix iyo lixdankiina way soo harootay
kantaal biraa meel fog kaaga gaanayoon ku geystee nabarwey odgamaa itiito intaad kilkilo tidhi kugu reebay goob daran waan garansane kartarraday saro waan garansane kartarraday saro hay gelin calooshe ha iga goosanine iga goosanine wanta gacanaysi anaa geystay xumahe umaynaan gudboonine ununkayga gooyo wan galabsadee waan garansane waan garansane kartarraday saro hay gelin calooshe ha iga goosanine wanta gacanaysi iga goosanine wanta gacanaysi
cali heeskii maanta gacanisi intaan kagu dubna gabagabadii barnamijka ayaan soo gaana khayartaa wada naga dhegaysanaysaay waxaan kusoo gabagabanayaa dhoolgu maxamed salamaan tabic baa inoo qaadi doona haddii ilaahay subxana wa tacala raalli ka noqdo hase yeeshee waa qays cali shariy cabdisalaan cali mataan oo idinku- idinkaga tegaya dhoolgu iyo maxamed salaamatulla allah naxariiste intaan jimcaha soo socdano dib hawada ugu kulmi doono waxaan jeclan si gaar ugu mahadeliya saxaabkan sheekh muuse oo dhinaca taftirka suugaanta een aad igu gacan siiyo runaantii kana mid ah dhegeystayaasheeda kuweeda ugu ugu muhiimsan xagga barnaamijkan la socoshadiisa marka aanu eegno jimcaha soo socda intaan dib marka lagu kulmi doono sida ayuu nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
sidii dhoolguyo daawadna lagugu dheeho adiga isdhaafshe wanaag ku dhammeeye sidii dhoolguyo daawadna lagugu dheeho adiga isdhaafshe wanaag ku dhammeeye aday dhaliileendhow nafsa xaqa dhammeeye aday dhaliileendhowro nafsa xaqa dhammeeye அதை டாலிலே அண்டவுரோ நப்சா ஹகடமே karaaraba ninkii nool waxbaa dhayga geliye anna waxaygu sii dheer cishqigan dhaxal xumayste karaaraba ninkii nool waxbaa dhayga geliye anna waxaygu sii dheer cishqigan dhaxal xumayste aday dhaalihiile andhowro nafsa xaqa dhamme aday dhaalihiile andhowro nafsa xaqa dhamme அதை டாலிலே அண்டவுரோ நப்சா ஹகடமே gudhuuniyo laxaadiyo lafiga dhammayse dhadhab looma heese adaa dhagax dixeede gudhuuniyo laxaadiyo lafiga dhammayse dhab looma heese adaa dhagax tixeede aday dhaaliile andhawro nafsa xaqa dhammee ಅದೇ ಡಾಲಿಲೆ ಅಂಡವರು ನಫ್ಸ ಹಗಡಮ್ಮೆ ಅದೇ ಡಾಲಿಲೆ ಅಂಡವರು ನಫ್ಸ ಹಗಡಮ್ಮೆ noloshii dhibaatale dartaa dhimo ka doorte intaanka dhur sugayaa adduunyadii dhaafte noloshii dhibaatale dartaa dhimo ka doorte intaanka dhur sugayaa adduunyadii dhaafte aday dhaaliile andhawro nafsa xaqa dhamme aday dhaaliile andhawro nafsa xaqa dhamme அதை டாலிலே அண்டவுரோ நப்சா ஹவனம்மே